masaajidka bardaha ee magaalada baladwanaag xarunta gobolka hiiraaniga lagu qabtay munaasabad lagu xusayo dhalashada nebigeena maxamed nabadgelyo naxariisi korkiisa ahaatee oo sanad kasta la xuso labaiyo tobanka bisha mawlid oo maanta ku beegan رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل من الكرماء وبدا لوجودي منك كريم من كريم أباه الكرماء
munaasabadan ayaa waxaa ka qayb galay culamaa udiin xerta masaajidka ganacsato waxgarad iyo marjaraf kale qaar ka mid a culamaa udiinka ka qayb galay munaasabadan ayaa reediyo beer loogu warramay ahmiyadda maalintan iyo sida ay muhiim u tahay in la xuso dhalashada nebigeena maxamed nabadgelyo iyo naxariiso korkiisa ahaatee bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbialcaalamiin allahuma salli calaa sayidina mawlana maxamed wcala alihi wasaxbihi wasalim anigoo ah maxamuud faarax axmed yacni waxaan ilaahay uga mahadinaynaa subxaana watacaala inuu ilaahayna soo gaarsiiyey bishii mawlidka oo nabigeena caleyhi salaatu wasalaam u dhashay ahmiyadda ay u leedahay muslimiinta waa yani wxuu ahay bil ilaahi subxaana wa tacaala qofkii ummaddan ilaahay jahliga uga saaray ilaahay nuurka ugu shiday wxuu ahay ilaahay ilaahi subxaana wa tacaala ummadda isku xiraya ilaahay habeen uu soo saaray iyo bilow ilaahay soo saaray waaye marka ahmiyad gaara iyo waxa waaye tacdiim gaara ayay u leedahay ummadda muslimiinta si guud waxay ka mid tahay acyaadda iyo ciidaha ay ku tamaashaadaan ay ku farxaan ay ku baashaalaan ayay ka mid tahay alxamdulilah ilahay aan uga mahadinaa subxaana wa tacala intaana soo gaarsiiyey walxamdulilahi rabbialcaalamiin magacaygu waa macali cabdirashiid abuukar xasan maanta waa maalintii oo nabiga dhashay calayhi salaatu wasalaam waa maalin aad u weyn waa maalin khayr badan insha allahu tacaala muslimiintana waxaan ugu baaqayaa meel kastay joogaan insha allahu tacaala inay maalinkaas ku farxaan ay soo dhoweeyaan waa dhalashadii nabiga waa maalin aad u weyn insha allahu tacaala biidni illahi tacaala inaan in waxyaalo kale aan la gelgelin oo maratay khayrka laga qayb qaato oo maratay nabiga calayhi salaatu wasalaam tacdiimkiisa loo soo diyaargalooba ayaan ummadda ugu baaqaynaa sidaasna بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أولا مقعي وعلي معال عمر runtii xafladdan waa xaflad qayan badan anugu xafladii intaan ka horreysay waxaan uga qayb geli magaalada muqdisho laakiin markii ugu horreysay beledweyne uga qayb gala waaye runtii waa xaflad qiimo badan oo si fiican loo soo agaasimo oo laga shaqeeyey waxaana dhihi doonaa insha allahu tacala intaan idinka badan inay noo gaari doonto insha allahu tacala dalika waman yucadim shacaa'ir allah fa innaha min taqwi lquluub runtii xafladda nabiga loo qabta xaflad ka weyn oo la qabo lahay ma jirto waanu ku faraxsan insha allahu tacala intaan inooga sii badatana waan rajayn doona assalamu calaykum waraxmat anigoo cabdirasaaq cali maxmed ah waxaan ku faraxsanahay maantay xafladda noo qabsoontay oo dhalashada nabiga caleyh salaatu wasalaam ku saabsan waxaan leenahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay mahad iska leh waxa weyn waaye inaan iskugu nimaano nabiga caleyh salaatu wasalaam xafladdiisa oon ka sheekayno oon siiradiisa aan iskaga sheekayno marka alxamdulilahi bashbash iyo barwaaqa wax weyn ayaan dareemaynaa ilaahay subxana wa tacaala hanoo siyaadiyo marka ummadda islaamkana kulli waxaan ugu baaqa meel kastay joogta inay ku farxdo nabiga dhalashadiisa caleyh salaatu wasalaam marka insha allahu saas wabilahi towfiiq markaa waxaan idinkugu dardaarmayaa dardaartaa meeshaan usoo fadhiistay xuska nabiga in la badiyo man sallaa calaya maratan waaxidatan wa rafaca sawtahu wajabad lahu shafaacatii fii yowmi alqiyaama rasuulka sala waa laga soo sheekeeyey siirooyinka dhan waa laga soo sheekeeyey laakiin hadda waxaan u joognaa war see shafeecada nabiga ku helaysaa see khayru khalqillaahi shafeecadiisa ku heleennaa seen deriskeenni aan u badbaadinaynaa see guriga saddexaad u badbaadinaynaa see guriga naga dambeey u badbaadinaynaa ay ka saaraan dadka qalbigoodii ay jilciyaan dadka qalbigoodii salliga ay ku akhriyaan dhinac inay ka istaagaan waa aragteen dhallinyaro idinla mid ahaa joogoo ku jiro sanad kasta marka la gaaro bisha mawlid oo ku beegan markii uu dhashay nebigeena maxamed nabadgelyo naxariisa korkiisa ahaatee ay waxaa magaalada beledwane gudaha dalka iyo dibaddiisaba lagu qabtaa munaasabada lagu xusayo dhalashada nabigeena maxamed nabadgelyo naxariisa korkiisa ahaatee